aan ku bilowna siddeed iyo labaatan ruux ayaa dhaawacyo kala duwan ay kasoo gaareen dabkii xalay ka kacay suuqa waaheen ee bartamaha magaalada hargeysa boqolaal ganacsi iyo dhismooyin kalena way basbeeleen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in lacag dhan hal milyan oo dollar oo gurmad ah ay xukuumaddiisa bixisay si loogula tacaalo dhibaatada debka uu sababay warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakule
suuqa waaheen waa suuq ganacsi oo ku yaala bartamaha magaalada hargeysa waxaa xalay ka kacay dab kaasi oo gebi ahaanba baabiiyey hantidii ganacsi ee kala duwanayd ee suuqan lagaga ganacsanayey wararka ugu dambeeyey ee aanu helnay ayaa sheegaya in siddeed iyo labaatan qof dhaawac kala duwani ka soo gaadhay tan iyo xalay dabku markii uu kacay kuwaasi oo ilaa iyo sagaal iyo toban ka mid ahi ay ka baxeen cisbitaalkii lagu dawaynayay suuqan waaheen waa suuqa ganacsiga dharka bakhaarada khudaarta hilibka iyo dukaamada elektroniga ee qalabka elektroniga lagu iibiyo waa suuq camirnaa dhibta ugu weyn ee xalay dhacday ayaa ahayd inaannu lahayn suuqani waddooyin furan si deg deg loogu gurmado waana taballaadhisay khasaaraha iyo baaxadda dabkaba gurmad ay si weyn uga qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ciidamada bulshada hargeysa ku dhaqan iyo xataa ciidamada gurmadka ee dowladdeegaanka soomaalida etoobiya ayaa ugu dambayntii lagu guulaystay in dabkaasi la damiyo muuqaalka indhahaagu qabanayaana maaha mid aad ku sii hayn karto inkasta oo dareenka murugada leh mararka qaarkood aad arkayso dadkii soconayey oo dhinaca ay ka yimaadeen haddana u noqonaya waxa ay raadinayaanna weli garan la waxay haddana ku samirsan yihiin dhibta soo gaadhay ganacsatadii suuqani shan meheradood oo dukaamaa ayuu ku waayey mahad axmed yani halka milyan iyo bartan ka badan ku nool hargeysa yani qoys aan maanta taaban masiibadaasi way yar tahay iyo reer aanu taaban shaksi maha tani tani waa masiibo ku dhacday shacabka laga sooran karaa haddaan isu soo noqdo waxaa naga naga gubtay qoys ahaan shan dukaan baa naga gubtay shan dukaan baa ku gubtay ereyadan oo kan ugu dhimka noo dhow yahay guryahan mid ka mid a guriga meel ku yaata ma garan xitaa hadda gurigii meel naga xiga ma garan waayo way isku wadeegaadeen aqaladay way dumeen markaa waxaan odhan laha waa musiibo laa waa musiibo insha allah ilahay baan ka rajaynaa ilahay baan kaloola keenay mid ka khayr badan baan ilahay ka baryana insha allah qaar ka meherada badan ayaa ku waayey ganacsigoodii ilaa iyo kuwa kaariyoonlayaal ama meherada aad u kooban ku lahaa hase yeeshee dareenka laga midaysan yahay ayaa ah in waxyeelladu ay tahay midaan ilaa imika la ogayn sayid karaama waa ganacsade kale oo dhallinyaraa waxa uu sawir ka bixinayaa sida ay xaaladdu ahayd kadib dabku halkanuu ka soo bilaabmay kadib markuu halkan ka soo bilaabmay halkii bakhaaradii hore maxay tahay hartoo kale ka soo bilaabmay halkan waa bacadlaha kale barhtiisaan waan taaganahay meherada ayaguna saasay haayeen dabku saasuu soo baxay kadib markuu saa soo baxay halkaa geedkaas dhinaciisa halkaasaan anigu taagnaa kadib dabku saasuu soo baxay halkaa markuu marayo inbuu dabku haddana sidaa u kala qaybsamayn maadaama saa u kala qaybsamay markii dambena waddooyinka muxunbaad moodaysuda inuu taraafik hagayuun kolba waddo kolba waddo kolba waddo dee wax iska ilaahay qore bay ahayd haddii aan wax kala bixi lahayn naqaskii baaba nagu dhegayba waayo qiiqii iyo intaan dabkii la soo gaadhin ayaa qiiqii iyo oksijiintii wixii baa isqabsaday mar baan soo noqday waxaan isir wax ka soo qaado laaskoradaasan ka soo qaatay marka wixii dama kama qaadanba waayo ma awoodahaynba naftii marka intii dambe wax ma noqoto inaan nafta la baxsanuun dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka ayaa iyaguna qayb ka qaadanayay si ay dadka ula tacaalaan ay dhibtu soo gaadho laakiin iyaga laftigooda waxaa hakadgeliyey gurmadkooda dadkii baaxadda lahaa ee iyaga laftoodu mashquuliyey suuqanu dabku ka kacay dogtar axmed cabdiraxmaan waxa uu xalay heegan ku ahaa goobtan hayo khatarta waxay uga iman kartaa inta ugu badan waxaa gubanaya maxaa yidhi waa waxyaaba materiaala amba kiimikaala wada gubanaya waxaan qofka markuu qaadana inhalationkaa uu sameeyo jidhkiisa galo dad badan oo xanuunan la nool baa jira dad badan waxaa jira laftigooda dhibaataysan oo aan maxaa yidhi da-o waayeela marka inta ugu badan bolutionkan amba waxyaabahan meesha imanaya waxay keenayaan inay salubadooda amba naftooda waxyeelaan talahaana waxaan soo jeedin lahaa markay sidaa noqotay imaka dee suuqii waa wada burburay haddii dib loo dhiso waa in xarumo caafimaad amba xarumo didimiso ku dhow meeshii markiisa wax looga qabto loo heli karo waddooyinkiina waabay wada xidhan yihiin meel waddada xitaa qofkii loo gaadhsiiya markiis ahaan maba jirtaba marka dhibtu dadka inta ugu badan waxay soo gaadho waa dadkii suuqay soo wada gaadhay waxaana dhibta kasii badiyey dadkii soo gurmanayey ayaa markaa iyaguna meel loo mara iyo meel gurmud looga sameeyaba intaba hawsha soo qaadkaado dadkuna markaa dhibaatada ugu badan meesha ka dhacday waxa weeyaan meel kastoo ambulansku xitaa wuu taagnaa dhakhaatiirtu way taagnaayeen askartu way taagnaayeen laakiin mashaakilka taga waxa weyan qofka xaggee la marin xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in hal milyan oo deg dega oo lacagta doolarka ah ay sii daysay si dhibta wax looga qabto sida uu sheegaya madaxweyne biixi oo ka hadlay halka dhibku ka dhacay guddigan la magacaabay oo sheekhu hogaaminayo iyo ciddii kale lagu soo dari doono waxay gelaysaa bilbal aada xukuumaddu waxay u soo deynaysaa iminka one hal milyan oo doolar ay isaaquu soo deynaysaa gudada si ay kaa gasho wixii gelaysa la qabanayo duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa iftiimiyey rajada laga qabo in suuqyadu ay noqdaan kuwo casriyo waddooyin leh marka dhibtan laga baxo kadib suuqeena waa dhisanaynaa adduunkana waxaan tusaynaa inaynu nahay ummad markay tan oo kale dhacda ka soo kabata oo ka soo kacda hase la doonaya inaan loo noqonin bulshada kaalay suuqyada marka la hagaajiyo waddooyinka marka la saaro ninka wadda dib ugu soo noqdaa qarankan dib weyn buu ka gelayaa sharcigana wuu wajiib gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wicid injineer faysal cali waraabe oo la qaybsanayay dadka dhibaataysan ee suuqa waaheen hantidoodu ku gubatay ayaa sheegay in waxa dhacay ay tahay khasaare laxaadle gudoomiyaha xisbiga kale mucaaridka ee wadani xirsi cali xaaji xasan iyo musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa iyaguna waxa ay yimaadeen goobta ay dhibtu ka dhacday khadar maxamed cakuule v o a hargeysa